alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii guurka gaar ahaan gabadha cidda weli waa ay guurin karta darsigeenuca wuxuu ka bilaabmayaa gabadha la dooni karo ee guur la weydiin karo iyada ama weligeeda iyo taaan la weydiin karin iyo siyaabaha weydiintaasi ay ku bannaantahi saanay ku bannaanayn xarim xaaraantimee buu yihi sariixa khidbati lmuctadda gabadha ciddo tirsanaysa doonisteeda caddaysiga la caddaysto kadaa saasoo kalena aljawaaba jawaabtana xaaraantimee gabadhii guurka la weydiiyeydu ciddo tirsanaysa aqbalitaan ay ku jawaabto ama weligeedu aqbalitaan ku jawaabo laa lirabbi lciddati kii ciddada lahaa ee isaga u ciddo tirsanaysay ha ka xaaraantimaynin wajaasa waxaa bannaan buu ihi tacriidun sarbeebis bilkhidbati doonistii la sarbeebo liman gabadh la doonayay qadbaanat baa-ina noqotay oo alaaq furniin ama khulci baa-ina ku noqotay wanakaxat way guursan gabadhii man shaaadka ay doonto ayay guursan bacda inqidaa'i lciddati ciddadu markay dhammaato kadib halka wuxuu tilmaamay musanifku raximah llahu tacaala khidbada oo ah doonista gabadha la doono ee guur la weydiista iyada ama weligeedu inay laba nooc tahay mid sariixa oo waa hadallada ku cad inuu ninkani doonayo gabadhan inuu guursado sidaa mooyaane si kale aan u fasirmi karin iyo kinaayo tacriid ereyada u fasirmi kara inuu gabadhan guur ka doonayo iyo inaanu guur ka doonahayn labadaba markaa sariixu wuxuu noqonaya inuu si cad ugu idhaahdo iyadoo ciddadii ku jirta markay ciddadaadu dhammaato anaa ku guursanaya ama weligeedu idhaahdo hay dhaafinin gabadha markay ciddadu dhammaato anaa guursanaya tacriidka ama sarbeebtuna waa sida inuu idhaahdo wallaahi ragga ku doonaya inay ku guursadaan danaynaya aada bay u badanyihin imisaa ninku danaynaya waxaa laga yaaba ilahay inuu khayr kula damcay iyo ereyada noocaas markaa gabadhii hadday ciddo tirsanayso noocii doonaysa ha noqoto mid furniinka uu yahay rajci ama baa-inu yi hadday ka ciddo tirsanayso furniin iyo hadday geeri ka ciddo tirsanaysa ninkeeduu dhintay iyo galmo shuba ay keentay hadday ka ciddo tirsanaysaba si cad looma dooni karo gabadhaas oo waa xaaraan waxaa kaloo xaaraana ninkii si cad guur u weydiistay inay aqbal ugu jawaabto ama weligeedu ugu jawaabo waxaa taa laga soo reebayaa ninka ciddada iskale saaxibulcidda isaga xaaraan kama aha inuu si cad guur ugu bandhigo waa kii tusaale ahaan ay ka khulcisatay ee warqadda ay ka iibsatay oo kale isagaa saaxibu cidda ah si cad buu markaa u odhan karaa ilama soo ceshan kare cidatulkhulcigu markay dhammaato waan ku guursanaya wakadalika alwaatiu laha shubhatan ka ay ka ciddo tirsanayso galmo uu shubha ugu galmooday isaguna si cad buu guur ugu bandhigi karaa waayo labadaaba guurkeedu xalaal buu u yahay iyadoo ciddada ku jirta iyadoo ciddada ku jirtay labadaasiba guursan karaan alwaatiu laha shubhatan iyo aladii ikhtalacat minhu ka ay ka khulcisatay wuxuu leeyahay gabadhii hadday tahay baa-ina oo ninka ay kala dhammaadeen oo rajca aanay ugu arsanayn sa saddexdii dalqadood baa dhammaaday ama way ka khulcisatay khulciguna waa alaaq baa-ina sa xagga dambe aynu ku arki doono iyada markaa waa loo sarbeebi karaa guur iyo markaa doonid la doonaya waa loo sarbeebi karaa halkaa waxaynu ka fahnay gabadhu hadday tahay rajciya mid ninkeedii ay kala tegeen oo ciddadii ku jirta dalaaquna uu yahay miduu ciddada dhexeeda soo ceshan karo inay xaaraan tahay inuu xataa guur u sarbeebanin liannahaa fii macna zawja gabadh la qaboo kale ayay la xukun tahay masaladaa marka la eego wa bucuulatuhuna axaqu biraddihina fii dalika buuri ilaahi subxana wa tacaala waxaa kalo uhi wanakaxat bacda inqidaa'i lciddati marka ciddadeedu ay dhammaato taa loo sarbeebay ciddada dhexdeeda kuma guursan karto markay ciddadeedu dhammaato ayuunbay guursan kartaa markay ciddadu dhammaatana kii u sarbeebay kuma khasbana kay doonta ayay guursanaysaa laakiin biidni waliyiha bay ku guursanaysaa walihaada baynu qadaran wanakaxat biidni waliyiha wanakaxat man shaaat bidni waliyiha bacda inqidaai lcidda xarim xaaraantimee buu hi sariixa khibati lmuctadati gabadh ciddo ku jirta doonideeda caddaynta la caddaysto kadaa saasoo kale aljawaaba jawaab iyada ama weligeedu qabuulu ku jawaabana xaaraantimee laa lirabi lciddati ciddada kii lahaa isaga arrintana ka xaaraantimay wajaasa waxaa bannaanaaday tacriidu sarbeebis bilkhibati doonid loo sarbeebo liman gabadhii qad baanat ninkeedii baa-ino ka noqotay oo rajca aanay ugu aadhsanayn halkaasaynu ka fahnay ta ciddatu alaaqin rajciyin ku jirta inaan xataa loo sarbeebi karin wanakaxat way guursan man shaaadkay doontay guursan biidni weliyiha bay ku guursan bacda inqidaai lciddati ciddadu markay dhammaato kadib oo intay ciddada ku jirto guur uma banaano waxaa cidda quray guursan kartaana waa ka waxa weeyaan ciddadiisii ay tirsanayso marka gabadhu hadday tidhaahdo nin ma lihi arrintaa waa laga rumaysanaya saasoo kale hadday tidhahdo ciddo kuma jiro haddayse tidhaahdo tusaale ahaan nin baan lahaayo uu i furay haddaanay ninkii cayimin waa laga rumaysanayaa nin kale waa guursan karaa hadday ninkii cayinto ay tidhaahdo ninka hebel la ydhaahbaa iqabi jiray wuu ifuray ilaa caddayn ay u keento furniinka warkeedoo qura la qaadan maayo saa laguma guursan karo walabu buu hi aabbaha iyo waljaddu awowgu libikrin inantii bikriga ahayd ajbaraa guurka way ku khasbi way u bannaantahy inay ku khasbaan wathayibun mid carmala oo sagiiratu yar weeyaan macnuhuye qaan gaadhin nikaaxuhaa guurkeedu tacadara wuu cuduroobo uma suurtoobaba lama guurin karaba bal daaya idnuhaa idankeeda in la helo ayaa bacda albuluuqi markay qaan gaadho kadib qad wajab waajibo innagay nagu waajibay halkana wuxuu kaga hadlayaa weligu waxay u qaybiyaan mujbir iyo hayru mujbir mid gabadha markaa khasbi kara guur ku khasbi kara iyadoon ogolayn inuu guurin kara iyo midaan khasbi karin weliga mujbirkaahi waa aabbaha iyo awowga awowguna waa awowga xagga aabbaa loo jeeda labadaasiba waa khasbi karaa laakiin gabadha ay guur ku khasbi karaan waa tee shaaficiyadu waxay leeyahy waa gabadha bikriga ah inanta ah oo bikriga waxay uga jeedaan alatii lam tazul bakaaratuhaa bilwaطi fi lqubuli waa gabadh bakaaradeedii aanay ku suulin galmo qubusha looga galmooday sidaasi ramli iyo khaiibkaya baa yidhi qowlka ibnu xajar ee tuxfaha ku yaal ee uu odrhanaayo waxa weeyaan bikrigu man wiat fii qubuliha gabadh kastaoo loo galmooday xataa bakaaradeedu yaanay suuline waa ayib buu ihi isagu mar haddii galmaba ay ku dhacdo laakiin sida saxiix waa sida saaxibu nihaaya oo ramli ah iyo saaxib lmuqni alkhaiibu shirbiini ay yidhaahdeen waa in laba la wada helo si ay ayib u noqoto inay bakaaradeedu suushay waxa ay ku suushayna waa ay noqdo wai halooba galmoodo haddaanay bakaaradeedu suulin ayib maaha xarmal maaha haddii bakaaradeedu ay suusho waxaan galmo ah inay ku suushayna ayib ma aha oo dee sabab kale ay ku suushay waay marka bikrigu ha yaraato ama ha weynaato manaadka iyago waxay ka dhigayaan bakaarada xukumka lagu dhisayo ahlucilmi kale waxay leeyihin maya manaat lijbaar waa asikar waa yaraanta waa inaanay qaan gaadhin taa aan qaan gaadhin unbaa la khasbi karaa guur lagu khasbi karaa oo bimacnaa iyadoon ogolayn nin loo guurin karaa ama aan waxba la weydiin laakiin mar hadday qaan gaadho inaan ha noqoto ama carmal ha noqotee waa gabadh tashanaysa oo ogolaanshaheeda in la helo mooyaane lama guurin karo adilada markaa ijbaarka ay u daliishadeenna sidaasay rajaxaysa in manaat lxukmi uu yahay asikar albikru sagiira in la ijbaarin kara iyadoo maxalu ijmac hayr waaxid baa ijmac kusoo naqliyey talabadaa wasfi laga wada helay inay bikri tahay sagiirana tahay laakiin waxaa la isku khilaafsan yahay talabada wasfi midkoodu laga helo labadaba aan laga helin waay adiladay daliishadeen waxaa ka mida wallaahi lam yaxid wallati lam y wallati mise wallaahi wallaahi lam yaxidnaha oo ciddada habla aan xaydinba bimacnaa mabay qaan gaadhin weeye waxaa laga dhigay saddex bilood sooma marka macnaheed waa maxay iyadoo yaroo weli aan qaan gaadhin baa dee nin loo guuriye weeye ila cidda nikaax bay ka dhalataay waay wakadalika dee qisadii caaisha iyadoo lix jira abubakar inuu u guuriyey nabiga calayh isalatu salaam saxaabo kale arrintaasoo kale baa ka dhacday hadday gabadhu tahay hayib oo bakaaradeedii ay ku suushay galmo labay noqonaysa inay yarta oona qaan gaadhin iyo inay qaan gaadhay hadday yarta o aanay qaan gaadhin lamaba guurin karaba waayo nin in la siiyo oo loo guuriyaa waxay u baahan tahay amarkeeda in la helo waayo inay tidhaa i guuriya haddaanay qaan gaadhinna dee laa idna laha wax amar iyo idantoona ma laha waa la sugayaa ilaa ay qaan gaadhayso hadday ayib tahay oo lama ijbaarin karo ila waa hayibe lamana guurin karo leannu laa idna laha idankeedana shardi a guurkeeda oo wahayibu axaqu binafsiha min waliyiha oo bimacnaa iyadoo aan si cad u ogolaan ma guurin karo haddii ay tahay hayibku mid baaligaana oo mid qaangaada hadday tahay taa bakaaradeeda galme ay ku suushay waxaa la guurin karaa uun markay si sariixa oo cad weligeeda ugu idanto weligu oo aabbaha noqda ama mid kaleba ha noqde haddii ay tahay bikrigu baaliqa oo ka guurinayaana uu yahay alwaliyu hayru lmujbir weligii inuu khasbo aan lahayn oo aabahaya uga midaanayn baa guurinaya iyadana istidaan baa ayaa ay xaq u leedahay in la idan laga dalbo ninkaa ma lagu guuriya laakiin iyadu inay hadasho ay tidhaa lai guuriyo ay tasriixiso ogolaanshaha shardi ma bal yakfi sukuuta inay aamusto ayaa ku filan waxaramuu buuhi waxay xaaraam yeeleen culimadu jamiica nisaai lmaxaarimi dumarka maxaarimta oo dhan bay ayay xaaraam yeeleen min aradaaci radaac xaggii maxram ka noqday wanasabi aw inasabi ama nasab xaggii maxram ka noqday laa waladan may xaaraam yeelin walad yadkhulu gelaya fi lcumuumati reer adeer iyo reer edo aw walada alkhu'uulati ama reer abti iyo reer habaryar walad gelaya khawladii almacluumata ahayd mid la garanayo oo min tatimat ilbeytu wa min sahaaratin xididnimo xaggeedna xaruma waxaa xaaraantimooba bicaqdin meher dhacay ku xaaraantimoobay zawjaati farcihi ninka inamada ka farcamay dumarka ay mehersadeen wa aslin wa zawjaati wa zawjaati aslin baa ayaa meher ku xaaraantimoobay asalkaasoo qadnama qad cala nuska qaarkood asalkay horeysiinaya zawjaati aslin bay odhanayaan asalku waa waalidkii waalidka xaaskiisii aw farcihi ama faraca xaasaskiisii faracaasi oo qadnama ay qad intasab isaga ku habtirsaday oo alibnu yo ibnu libniyo wain nazala wey wa ummahaati zawjatin buu yidhi waxaruma waxaa xaaraantimoobay ama waxarim xaaraantime adigu ummahaati zawjatin xaas hooyooyinkeed id tuclamu marka la og yahay in uu caqdi saxi ugu dhacay meher saxi wabidukhuuli gurigalna farcuhaa ninka xaaskiisa faraceeda ayaa muxaramu mid guurkiisu ku xaaraantimoobaya ah halka wuxuu kaga hadlayaa almuxaramaat min annisaa marka waxaa xaaraana buu yidhi gabah gabadh kasta oo ninka ay qaraabo yihiin waxaa laga soo reebayaa uun dumarka ay qaraabada yihiine ka soo jeeda adeeradii iyo edooyinkii waladulcumuum waa kuwa ah iyo dumarka ay qaraabada yihiine ka soo jeeda abtiyaashii iyo habaryarihii qaraabadii kaloo dham xaaraan bay ka yihin qaraabaha ku noqdaan nasab inay cid ku wada abtirsadaan ama radaac iyo nuugmo qaraabaha ku noqdaan yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min anasab suu uhi nabigu calayh isalaatu wasalaam qaacidadu waxay tidhaahdaa yaxrumu nisaau lqaraabati ila man dakhala fii waladi alcumuumati aw ilkha'uulati waa daabitka halkan uu ku sheegay abu mansuur ilbakdaadi baana daabitkaa iska leh ninka dumarkay qaraabada yihiin oo dham xaaraan bay ka yihin marka laga reebo reer adeer iyo reer abti wixii markaa ku abtirsada ee dumar ah oo ilaahay baa yihi wa banaati camika wa banaati camaatika wa banaati khaalika wa banaati khaalaatika kuwa waa laga soo reebay iyaga dumarka xaaraanta oo ninku markaa in adeertii ruma in abtidii ruma habarwadaagtii ruma u guursan karaa waay daanay radaaciyo waxaa kaga xaaraantimoobin marka almuxaramaatu binasab waa toddoba toddobadaa nasabka ku xaaraantimooba ee lagu sheegay fii suurati الnisaa ayaa ku xaaraantimooba radaaca iyo nuugmadana radaacuna dee kulli shuruud gaara buu leeyahy wuxuu yihi waxaramuu waxay xaaraantimeeyeen jamiica annisaai اlmaxaarimi dumarka ninka maxramka oo dhan ama waxaramu way xaaraantimeeyeen jamiica nisaai qaraabati qaraabo dumarkeed oo dhan min aradaacati radaaco xaggeed qaraabo uga noqday winasab uga noqday laa waladan may xaaraantimeyn ilmo yadkhulu gelaya fi lcumuumati adeer iyo edooyin adeero iyo edooyin aw walad alkhu'uulati ama mid gelaya abtiyo abtiyo iyo habaryaro almacluumati cumuumadii iyo khawladii ahayd mid la yaqaan hay beytkana wuxuu ku sheegay xagga xididtinimada waxaa ninka xaaraanka ah ee dumara wuxuu yidhi xididnimo awgeed waxaa xaaraantimoobaya oo meher uun ku xaaraantimoobaya gurigalba yaanu dhicine inamada isaga ka farcan dumarka udhaxday u dhaxay oo gabadh kastoo inamada ka farcani ay meheriyeen walow yaanay la guri geline ninka xaaraan bay ka yihin waxalaa'ilu abnaa'ikum weeye oo dumarka inamadiina udhaxay inamadana abnaau asulbi baa loo jeeda waay waxaa kaloo ninka xaaraan ka ah aabbihii iyo awowgii wain calaa korba ha noqdee dumarka u dhaxay kuwaa laftooduna waxay xaaraan kaga noqonaya bimujarad alcaqd oo gabadha maalinun aabbaha uu mehersaday weligeedba xaaraan bay kaa tahay hala gurigelama la gurigelina awowgaa iyo dee awoyaasha sarana waa waa la xukum weeye waxaa kaloo xagga xididtinimada xaaraan ka ah ninka xaaskiisa dumarka dhalay ninka xaaskiisa hooyadeed oo sodohdiya sodahooda hooyadeed saasun usii soco iyaguna xaaraan bay ka yihin bimujarad alcaqdi bay ku xaaraantiboobaysa oo markaad gabadh mehersato hooyadeed xaaraan bay kaa noqonaysaa bilcaqdi bay xaaraan kaaga noqonaysaa hooyadu hooyadii nasab kaa noqoto ama hooyadii radaaca aa noqoto labadaas isku meel bay marayaan waxaa shardi ahuun id tuclamu waa kaa la yidhi waa kaa yidhi wakti la garanayo maxaa la garanayaa biana biannahu caqada caleyh caqdan saxiixa inuu inantan mehersaday meher sax oo meherka taxriimku uu ku tacaluqayaa waa caqdiga saxiixa caqdiga faasidka laa tatacalaqu bihi xurma sida gabadhu aanay ugu xalaaloobahayn ayaa hooyadeedna aanay ugaga xaaraantimoobahayn waayo gurigal waxaa ninka kaga xaaraantimoobaya xaaskiisa hablaha ka farcan ayaa ka xaaraantimoobaya xaaskiisu inanta ay dhashay waa rabiibadii waa rabaa'ibu waxaa ka xaaraantimoobaya xaaskiisu inanta ay dhashay wakadalika inankeedu inanta uu dhalay inanteedu inanta ay dhashay xaaraan bay ka noqonayaan iyagu waxay xaaraan ka noqonayaan marka uu la guri galo gabadha oo inantu waxay xaaraan ka noqonaysa markuu hooyadeed la guri galo inuu meheriyun xaaraan kaga noqon mayso maxaa labada loo kala duway waxaa loo kala duway dee gabadh markaad mehersato hooyadeed waxaad uga baahan tahay qabanqaabadii gurigalka marka haddii la dhaha ilaa inanteeda aad la guri gasho xaaraan kaa noqon mayso maxram kuu noqon mayso waad isla kadeedmaysa oo khalwadiiba xaaraan noqonaysa oo bilaa xijaab inaad ku aragtaa xaaraan noqonaysa wahaakada oo salaantii iyo gacanqaadkiiba xaaraan noqonaya laakiin gabadha markaad mehersato hablaheeda waxba ugama baanin ad ka maarmi kartaa iyada iyadaaba laga yaaba inay hooyadeed joogto sodohdii meesha inay kuu joogto wuxuu yihi musanifku wa min sihaaratin buu ihi xididnimo xaggeedna xaruma waxaa xaaraantimooba bicaqdin meher qura ku xaaraantimoobay gurigalma yaanu dhicin zawjaati farcihi ninka inamada ka farcan xaasaskooda wa aslin wa zawjaati aslin iyo ragga isagu uu ka farcan yahay ninku dumarka u dhaxay asalkaasoo qadnama ay qad cala wamahaati zawjatin zawjo hooyooyinkood ayaa ka xaaraantimoobay oo bimujarad alcaqdi kaga xaaraantimoobay xaas hooyadeed id waktiga tuclamu la og yahay gabadhaa in meher saxi ugu dhacay wbidukuuli gurigalla farcuhaa xaaskiisa faraceediibaa muxaramun ay nikaaxuhaa guurkeed miduu xaaraan yahay yaxrumu waxaa xaaraana buu yidhi jamcu imra'atin kulmin la kulmiyo gabadh iyo wa ukhtihaa walaasheed aw camati lmar'ati ama gabadha edadeed aw khaalatiha ama habaryarteed oo muxaramaadku waa laba nooc muxaramaatun cala taabiid kuwa horeo dhami si abadiya ayay xaaraan ninka uga yihiin waxaa jira muxaramaat laa cala taabiid kuwo si wakhtiyeysan xaaraan uga o si abadi aan xaaraan uga ahayn oo gabadha iyo walaasheed inuu guur ama milkulyamiin ku kulmiyaa xaaraan bay ka tahay laakiin dee walaasheed waxay xaaraan ka tahay inta iyadu ay xaas u tahay hadday iyadu dhimato ama iyada ay kala tagaan ciddadeedina ay dhammaato walaasheed waa guursan karaa waxaa la mida gabadh iyo edadeed inuu meher ku kulmiyo iyaduna waa xaaraan gabadh iyo habaryarteed inuu ku kulmiyaana waa xaaraan ilaahay baa yihi wa an tajmacuu bayna alkhtayn ilaa maa qad salaf habaryarta iyo edada in gabadha lala guursadana iyada sunnad iyo axaadiida ayaa lagu sheegay sababtuna waxa weeye dadkani waa dad raxim oo qaraabo ah dumarkana had iyo jeeraale hinaasa udhaxeeya haddii la wada qabo markaa qaraabo goysnimaa ka dhalanaysa hadii laba habloodoo walaala nin wada guursado waa isku inaasayaan ama inan iyo edadeed ama inan iyo iyo habaryarteed wuxuu ihi yaxrumu waxaa xaaraana jamcu imra'atin kulmin la kulmiyo gabadh iyo wa ukhtihaa oo fii caqdin lagu kulmiyo meher guur aw camati lmar'ati ama gabadha iyo edadeed in la kulmiyo aw khaalatiha ama habaryarteed haddii hal mar la wada meheriyo labada midna meher qaban maayo haddii ay kala dambeeyaanna ta dambe meherkeeda baaila oo aan guntam ahayn halkana wuxuu kaga hadlayaa waxyaabaha nikaaxa lagu faskin karo asbaabu faski nikaax faskigana waxaa looga jeedaa waa ninkiiyo gabadhii isguursado si saxa isu guursaday ayaa midkood iyadoo alaaq iyo furniinba aanu dhicin wuxuu xaq u yeelanayaa inuu kii kale guurkii u dhexeeyey fasakho meesha uu ka saaro asbaab bay leedahay asbaabta saddex waa la wadaagaa labana dumarkaa la gaara labana raggaa la gaara marka waa waa toddobadaas weeye wuxuu uhi wabiljunuuni waali iyo waljudaami xanuun cudurka juudaamka la idhaahdo iyo walbarsi ay walbarasi xanuunka baraska la idhaahdo kullun mid kasta oo min azawjeyni mid la arko oo min azawjeyni labada isqaba ah in yakhtar hadduu doorto faska nikaaxi nikaax guur faskintii bihaa madkuuraadka iyo kuwa la soo sheegay uu ku faskiyo khalas ka kale uu ka gacan bixi doonaa uu ka takhalusi doonaa ka kale yaa raalliba ku noqone ka radqihaa waa sida gabadha jufnaanteeda ay ku jufan tahay hilib aw qarnin ama jufnaanta ay laf ku jufan tahay bikhiiratihi ikhtiyaarkiisu markaa leeyahy ninku kamaa laha sida iyadaba uu ugu bannaan yahay fasku nikaaxi nikaaxa faskintiisi bijabbihi go-naanta xubintiisu ay go-an tahay xubin taranku ay ka go-an tahay sababteed wa cunnatihi howlgabkiisa oo howlgaba ee aanu kuba taallaba xubintii aanay waxba qaban ahayn marka wuxuu leeyahay beytka hore asbaabta nikaaxa lagu faskin karo waxaa ka mida waalida iyo xanuunka juudaamka ladha iyo baraska saddexaas waa mushtarak kii laga helaba ka kale waa ku faskin karaa nikaaxa marka ikhtiyaar buu leeyahay oo wuxuu u door leeyahy waxa weya nikaaxi faskiyo iyo inuu qofkaasaa iskaga haysto xataa haddii ceebta isagu le haduu isagu baras leeyahy baraskeeda u ku faskin karaa iyaduna waa saasoo kale oo qofku wax naftiisa maruu ku sugay aanu dhibsan ayaa dadka kale markay ku sugan yihiin uu dhibsadaa marka asbaabtani nufray keenaysaa dee istimtaacii bay ka hor imanaysaa labadii qof waxa weeyaan ay isku raaxaystaan bay ka hor imanaysaa haddaba daahirka nadmigu waxa weeye inuu la madax banaanaan karo axadu zawjeyni bilfask oo aanay arintu xaakim u baahnayn laakiin taasi waa hayru muraad oo waa in maxkamadda laysla tago oo maxkamaddu ay xaqiijiso sababtan qofka nikaaxa ku faskinaya ma jirta sababtan nikaaxa uu ku faskinaya ma jirta mise ma jirto low iska sheegan karaa hadduu dhaa waan fasakho u dhaqaaqa un waxba kama ansaxayaan laabudda min arafci min rafci dalika ila alxaakim arrinta waa in xaakimka iyo qaadiga waa in la gaadhsiiyo markuu uhi kullun min azawjeyni macnaheedu waxa weeye weligu ceebaan kuma faskin karo guurka waalida iyo juudaamka iyo baraska daahirka nadmigu waa sidaa laakiin muraad maaha weligu wuxuu ku faskin karaa bimaa qaarana alcaqda minha haddii arrimahani ay jireen markuu gabadha ninka siinayay laakiin aanu isagu ogeyna intaa dabadeed uu ogaaday nikaax uu ku faskin karaa lan waa lagu ceebeynaya waxaa la odhanayaa inantiisibuu nin waalan u guuriyey inantiisibuu nin juudaam qaba u guuriyey inantiisibuu nin baras qaba u guuriyey marka isaga laftiisa dhibaatadii waxbaa ka soo gaadhaya marka nikaax uu ku faskin karaa laakiin hadday ceebahani bacda alcaqdi soo dariyaan markii inanta la meheriyey kadib ninku uu yeesho amaba se waxa weeyaan cagsiga weligu shaqo kuma laha khiyaar ma leh waayo xaqa uu kafaa'ada ku leeyahay inamaa yuraaca fi lcaqd caqdiga dhexdiisa ayuunbaa la dhowraa la ilaaliyaa waay waxaa ka mid ah asbaabta guurka lagu faskin karo radqiga radqigu waa insidaadu maxali iljimac bilaxmin waa maxalkii galmada in hilib ku awdan yihi qarankuna waa insidaadu maxali ljimaaci bicadmin waa maxalki iyo meeshii galmadu inay laf ku awdantay ikhtiyaar bay ninka u yeelayaan arrimahaasi waxaa kaloo lagu faskin karaa aljabu waalcunnatu aljabu waa in xubintiiba ninka ay ka maqantay macnaheedu ma aha macnuhu waxa weeye aanay waxba ka joogin laakiin qadru lxashafa haddii xubintii uu ka joogo kuma faskin karto nikaaxi cunaduna xubintii waa ku taallaa laakiin cajaza can ilwaط'i waa howlgabo waxa ma qaban karo isagoo ah mid qaangaada oo miyir qaba ayaanu shaqadiisa qabsan karin aaladiisaa daciifa tusaalaaan laa yantasib amaba dee xanuun baa haya daa'ima oo inuu arrinta ku hamiyaba ka hor istaagaya ceebahan markaa halkan lagu sheegay inta ay ceebtaasi taagan tahayba ee ay joogtaba faski baa markaa ay bannaynaysaa xataa caqdiga dabadibaha soo dariyaan arrimahan iyo galmo horteedbaha soo dariyaan marka laga reebo alcunna waayo goortay doonayaan ba arrimahan ha yimaadaane dee qofkii darar iyo dhibaatay ku hayaan haddii la nikaaxi kuma faskin kartid laakiin hadday suulaan arrimahani oo qofkii ay ka ba'aan tusaalaan gabadhii xaaladeeda aynu soo sheegnay qaliina isku samayso intafa alkhiyaar khiyaarkii meesha u ka baxay hadday murmaanna kale ceebtaasi ma jirtaa la rumaysanaya ila alaslu waa cadam waa inaana jirin ba asale alaslu waa alcadam ilaa ka kala caddayn uu keenayo hadday ku murmaan ceebtan wuu igu ogaayo iguma ogeyn wuu igu galay iyo kumaan gelina waa lay qariyey ka sheeganaya inaanu ogeyn baa la rumaysanaya alaslu de waa cadam اlcilm waxaa shardiga faskigu inuu cala lfawr u dhaco isagoo ceebtii ku ogaaday haddii qofkii uu iska sii haysto macnaheedu de waa raallibu ku noqdo wuxuu doortay guurka in sidiisii loo daayo haddii cudurdaarlaan arrintaasi ay dhacdo waa ka cayb ilmabiic oo kala de shaygii la kala iibsay ceebti kusoo baxda haddii iibka lagu faskinayo soo in la dedejiye may ahayn cala alcaada loo dedejiyo waay cuyuubtan la sheegay wixii aan ahayn laguma faskin karo macnaheedu noqonaya sida istixaadadii iyo indhala-aantii iyo buhaqi iyo saasay yidhaha shaaficiyadu laakiin sida saxiixi waxa weeye in daabidka laga dhigo cuyuubta nas gaari kumuu soo aroorine saxaabada iyo unbaa laga wariye in daabidka laga dhigo kulu caybin oo yanfuru bi axadu zawjeyni min alaakhari ceeb kasta iyo in kastoo labada lamaane midkoodka kale kaga didayo mawadadii iyo kalgacaylkii meesha ka saaraysa gees ogolaanshihii quluubta wayamtanicu bihi اlistimtaacu walintifaac oo midkoodka kale inuu ku istimtaaciyo inuu ku intifaacaba ay meesha kaga baxayso ayaa markaa khiyaarka banneeya nikaax inuu fasakho iyo inuu sidiisa u daayo inuu kala doorto bab الصdاq الصdاq waa almaal اladي yaجib calى الزawji adaahu lilmarأaةi bisababi nikaxin o waطi shubhati waa xoolaha ninka ku waajibaya oo gabadha inuu siiya ay ku waajibayso guur dhex maray awgii ayuu maalkaas ugu waajibaya ama galmo shubha ku timi hadduu ninku gabadha shubha ugu galmoodo xaaskiisii moodayo shoomabaaba meher bay ku yeelanaysaa meherumithli bay ku yeelanaysaa waxyaabaa kale waxyaabaha kale meherka waajibiya waxaa ka mida tafwiitu budcin calaa gayrihi in nin qofka nin kale xaaskiisa uu seejiyo siduu ku seejiyey inan yar bay ahayd xaaskiisuyo weli sanu ridaac ku jirta da-dii nuugmada dabeetana waa xaaskiisii weyneyd baa ka nuujisay umun min aradaac bay u noqotay mogta isna de ab min aradaac buu unoqonaya khalaas way ka xaaraantimeen soo ma tayar meherkeedii taweyn baa lagu yeelanaya waaya qur-aankana waa lagu sheegay waatuu nisaa saduqaatihina nixla waatuuhuna ujuurahuna magacyo badanna waa leeyihi wuxu uhi yusanu waxaa la sunneeyaa tasmiyatu mahrin baa la sunneeyaa meher magacdhabistii fi lcaqdi meherinta dhexdeeda lagu magacdhabo walow qaliilan meherku wax yarba ha noqdee ka nafcin qaliilkaasi waa sida manfaco kale inuu noqdo nafcigaasoo lam yakun aan ahayn majhuulan midaa la garanayo labadooduba aana garanayn midkood aanu garanayn marka meherka in la sheego oo gabadha markala meherinaya la sheegaa guurka sixadiisa shardi uma aha oo maskuutun canu mid laga aamusay waa laga dhigi karaa laakiin waxaa sunnaa in la magacaabo oo kaa hi yusanu mahrun ay tasmiyatu mahrin fi lcaqd waxaa kaloo uhi walow qaliilan oo meherku qadar ma leh oo aqalu mutamawalin aw manfacatin baa meher noqon karta kulu maa yasixu an yakuuna amana fi lbaac yasixu an yakuuna sadaaqan fi nikaax wax kasta oo thaman noqon kara wax wax lagu kala iibsado ayaa noqon kara meher kulu maa jaasa baycuhu wax kastoo iibkiisa uu baneeya meher noqon kara wakadalika manfaca noqon karta inii uriidu an unkixaka ixda bnatayi haatayn calى an taأjuranii amaaniya xijaj gabadha meherkeeda waxaa laga dhigi karaa ninku inuu u shaqeeyo muddo laysla garanayo dukaan ha u hayo xoolo ha u raaco beer ha u falo wahaakada meherka intiisa u yariyo intiisa u badanna qadar ma leh oo iltamis walow khaataman min xadiid buuhi nebigu wuxuu raadi gabadhan meherhaad u siiso walow fargal biraba ha noqdee ilahayna wuxu uhi waataytum ixdaahunna qinطaara xoolo aada u badan laakiin waxaa sunnaabay yidhaahdaan toban dirham inaanu ka yaraan shan boqol oo dirhamna inaanu ka badan oo sharaf maaha iyo qiimo meherka bedintiisu suuri cumar ibn khaaab radi allahu can duu sharaf iyo qiimo wax qofka u yeelaya uu yahay dumarkii rasuulka alayh isalaatu wasalaam iyo hablihiisa oo u mudnaan lahaa waayo waxaa shardiga markaa gabadha waxaa meher loo siinayaa inuu noqdo haddii dee la magacaabo macluum waa inuu noqdo wax laysla garanaysa in hadhow laysu qabsan waayo ka warama weligu isagu ma shardisan karaa gabadha meherinteeda iyo guurinteeda ma u shardisan karaa maal in isaga la siiyo ama manfaco isagu inuu helo hada laa yajuus uma banaana xoolaha xataa haddii la siiyana xaq uma laha labaya isaga kaa khaldamin yarad iyo gabaati iyo waxaas waa iska makruma weeye waa jaa-ista wax banaan ninkuu ninkii inanta siinaya dee inuu xoola ku karaameeyuu siiyo laakiin inuu shardi ka dhigtu idhaa kuu meherin maayo ku siin maayo ilaa intaasoo geela aad ka bixisiyo qori iyo faras ama intaasoo kunoo doolar laa yajuusu lahu daalika caadil baanu noqonaya mid inantii ka hor istaagay guurkii hadduu zawjku xataa taxamulu aqbalana wax lagu yeelanaya maaha inuu qaataana ma banaana waayo waa rishwa muxarama arrin waajib ku ahayd buu laaluush ka qaadanayaabay ka dhigantay hadduu xataa la siiyo u guddoomana isagoo shardi ka dhigay ma mulkiyayo ma yeelanayo isagu sadaaqu marka waa inu macluum noqdo de waxaa kaloo sadaaqa loo shardiyaa wixii acwaadda loo shardiyi jiray alacwaad waxyaaba wax lagu bedelanayo o dhan shuruuddoodii baa laga rabaa waa inuu xalaala yahay waa inuu nafci leeyahay nafci mubaaxa waa inuu leeyay alqudratu calaa tasliimihi wax qofka lagu wareejin karo oo la guddoonsiin karo waa inuu yahay marka waktigii lagu ballamay la gaadho waay haddii meherku shay majhuula uu noqdo nikaaxu wuu ansaxayaa laakiin mahrulmil bay gabadhu yeelanaysa low lam yusama haddaan la magacaabin buuhi waa tane haddaan la magacaabin meherkii fi lcaqdi aan lagu magacaabin saxa wuu ansaxaya caqdu meherini way ansaxaysa wan xatam waxaa waana waajibayaa mahru meher bifardin qadaris buu ku waajibayaa qadaristaasoo minhumaa labadan isqaba xaggooda ka ahaatay aw man xakam ama xaakim xaggii ka ahaatay wain yata ninku hadduu u galmoodo gabadhii aw maata ama uu dhinto fardun ay waaxidun oo min azawjeyni mid labadii lamaano ka midi awjib waajibi ka mahri mili casabaati nasab kuwii xagga nasabka casaba uga ahaa meherkoodoo kale waajibi mahrumili waajibi waay wuxuu leeyahay haddii gabadha markii la meherinayo meherkeeda aan laba sheeginba guurku waa ansaxaya tana waa la isku waafaqsan yahi xataa qolooyinka yidhi in la sheegaa waa waajib waxay leeyihiin laa yabtul ilcaqdu bikhuluwihi canhu meherintii ma burayso oo sheegis meher inay ka marhantay ku buri mayso waayo haddaan haddaba la sheegin goorma ayuu meherkii qadarmaya oo waajibaya gabadha u waajibaya laba arrimood midkood buu gabadha ugu waajibaya arinta koobaad waa inay labadooda isku waafaqaan intaa dabadeed meherkii meherkii misaynu ka dhignaa dee konton garaam ka dhig waayo waan waafaqa ama isagaa yidhi ka warran meherkaaga haddaynu boqol garaam ka dhigno waxay tihi waan aqbalay khalaas intaa ay isku waafaqeen baa meherkeeda noqonaya soo warcad maaha labadoodii baa iswaafaqi waayo way murmeen xaakimkay isula tageeno xaakimkiibaa mahrulmili isagoo ka duulaya wuxuu qadaray kaasaa noqonaya maxay gabadha meherkeedii waa yahay meherkii laguma sheegin caqdiga dhexdiisa labadoodu wax may fardisan oo may qadaran xaakimna waxba mu qadarin laakiin ninkiibaa u galmooday gabadhii oo asadaaqu yastaqiru bilwaطi mar hadduu u galmooday meher bay yeelanaysa meherka yeelanaysaana mar haddaan meherna sheegin mid laysku waafaqiyo mid xaakim xukumaytoon aanu jirin waa mahrulmili un mahrulmathaal bay yeelanaysa dumarka casabaadkeeda ya ha ha haddaan meherna sheegin wuu xidhmaya sheegista maxaad u fahamtay aan la sheegin inta meherkeeda ah ha waa xidhmaya haya waan ku siiyey waan aqbalay khalaas meherkeedu waa intaa lama odhan ba u xidhmaya waa bilaa khilaaf khilaaf kuma jira taas waay haddii haddaba u galmoodo yastaqiru mahruha meherka uu istiqraaraya qadarkiisu waa intee waa maharulmithl waxaa la mida iyadoon meher la sheegin intaa dabadeed aan laysku waafaqin xaakim aanu jaangoyn ayaa labadii midkood uu dhintay xataa qabla alwaطi baa dhacda arrintaasi markaana maharulmili bay gabadha yeelanaysaa waay mahrulmithaalku waa mahru mili casabaati nasab dumarka xagga nasabka ay casabe ka yihiin wixii lagu meheriyey oo kale waxaa iyaga bimacnaa meher loo siiyo kale ee lagu gala dee marka waxaa laga bilaabayaa sidii ay miiraadka ama dhaxalka u kala horeeyeen oo alkhtu ashaqiiqa alkhtu lab banaat اlakh iyo banaat albint camaadki amaam banaat اlacmaam wahaakada saawad waana inay wadaagaan beled iyo da iyo caqli iyo bakaaro iyo thuyuubo iyo iyo saar oo maalqabeennimo iyo icsaar oo caydhnimo waxa waa inay wadaagaan qurux iyo cifo iyo cilmi iyo fasaaxo iyo sharaf iyo nasab iyo kuwa waa inay wadaagaan markaasay mahru milihina yeelanaysaa wa bialaaqi buu yidhi wain yata hadduu u galmoodo gabadhii iyadoon meher caqdiga lagu sheegin oo aana intaa dabeed ku heshiin oo aanu xaakim xukumin aw maata uu dhinto fardun mid labadoodii ka midi awjib waajibi ka mahri mila casabaati nasab dumarka xagga nasabka ay casabe ka yihiin meherkoodoo kale wa bialaaqi buu yihi furniinkii iyo wixii lamida oo furqo kasta ah kala tag kaste oo aan xaggeeda ka ahaan sababteedana aanay lahayn qabla waطihi uu furo intaanu u galmoon saqad waxaa dhacaya nisfun meherkii kala badh kamaa idaa takhaalacaa sida haddii ay kala khulcistaanba ay kala baxaanba yuxad loo ridayo nisfulmahr meherkii kala badhki marka hadduu ninku gabadhii furo buu leeyahy isagoon u galmoon meherkii markaa nisfigiisa ama kala barhkiiba ayaa dhacay oo ninkaan lagu yeelan haddaan weli waxba bixin hadduu bixiyena waa in kala barh loo soo celiyo waxaa alaaqa lamida kullu furqatin laa minha walaa bisababiha kala tag kastoo xaggeeda aan ka iman sababteedana aan ku iman sa isagii baa islaamay iyaduna kaafirad ba ahayd waa nisfulmahr wakadalika wuu ridoobay licaan buu sameeyey iyadii buu iibsaday addoon bay ahaydo ile zawjo markaa waa armayse waa milkulyamiin iyo haddii ay kulmaan waxa weeyaan zawa nikaax milkulyamiinkaa xoog badan waay haddiise sababta kala taggu ay xaggeeda ka timaaddo ama ay iyadu sabab u noqoto meherkii o dhan baa dhacaya oo isagu islaamnimadu baaqi kuya iyadii baa ridowday wadina muu dhicin iska ilaali hadday galma dhacdo sababta kala tagu waxay doonaysaba ha noqotee meherka bay yeelanaysa walahaa sadaaquhaa bima staxalla bifarjiha laakiin qabla waihi waa qayda la soco wuxuu yihi wabialaaqi furniin sababtii qabla waihi uu furay intaanu u galmoon saqad waxaa dhacaya nisfun intii waajibtay kala barhkeed ee dee magacaabis ku waajibtay ama isku waafaq ama mahrulmili inay tahay ku waajibtay waay kamaa kamaa yasqudu siduu u dhacayo ama kamaa yuxadu sida nisfiga loo ridayo kamaa yuxadu nisfun idaa takhaalacaa markay kala khulcistaan ee ay ku heshiyaan inay warqadii iibsato furniinkii inay iibsato wa xabsuhaa buu yidhi gabadha xidhiisteeda linafsiha nafteeda ay xidhato xabsiga waxaa looga jeedaa cadamu tamkiini zawj binafsiha inaanay ninka nafteeda makansiin oo aanay isu dhiibinin haabitun laha mid u sugan weeyo xaq bay u leedahay wifaaqahaa ay liajli muwaafaqati اlmas'alati nadaa'iraha min almasaa'il inay masaladani waafaqdo awgeed masaa-isha la midka ah oo wifaaqahaa masaladaa loo celinayaaye looma celinayo gabadha aari kartaa wadaadada qaarkoodoo gabadha u celinaya waafiqisteeda awgeed maxay waafaqday nafteedun bay ninka ka ceshanaysaay xataa taraaha ilaa ay u aragto qabadat inay guddoonto gacanta ay ku dhigtay sadaaqa a meherkeedii eeg meherku laba midkood buu noqonaya mid muajaloo muddaysan ui sanad kadib baan meher kusinaya laba sanadood kadib kaa nafteeda uma xidhan karto ninka ugama ceshan karto ila waa deyn muddaysan ilaa wakhtigeedii la gaadhayo meherka xaalka ah dee muddadiisi ay taagan tahay ama marka horeba aan muddo lahayn waxaa gabadhii u bannaan ninka inay tidhaahdo ila guri geli mayse ilaa aada meherkii halkaa dhigto ila waa deyn iyo xaq iyadu ay leedahay oo aan muddaysnayne wifaaqahaada wuxuu uga jeedaa waxaa sidaa loo hi say masaladan u waafaqdo masaa-isha la midka ah masaa-isha la midkii way badan yihiin oo kitaabulbayc oo kale se minhaajkiiyo ku taalla qofkii shay iibiyey wuxuu xaq u leeyahay shaygii inuu haysto ilaa amankii iyo lacagtii lagaga iibsaday la siinayo haddii kii kale uu dhahdo waayo aniguna lacagtayda dhiibi maayo ilaa aad shayga i siiso hadde waa in cid kale loo dhiibo shaygii labadii shay oo ciddaas dabeetana ay kala guddoonsiiso minhaajkeenu insha allahu tacala ku arki doona marka masaladan taasoo kale la midta oo gabadhani nafteeda dee meherkaasay ku iibisay soo ma nafteedii oo dee mabiiciya ama cayntii mustajarada ahayd way haysan kartaa ilaa ay helayso wixii ay ku iibiso meherka waxaa la mida qof baa mare kuu bafteeyey ama kuu tolay wuu haysan karaa ilaa ujrada aad siinayso kuu dhihi maayo buu odhan karaa marka wifaaqaha ay liajli muwaafaqati masalai nadaairaha min almasaa'il macnu waa sidaas wey waxabsuhaa gabadha ceshadka ay ceshato linafsiha nafteeda oo ninka ay ka ceshato haabitullah waa mid u sugano xaq ayuu leeday wifaaqa masaladan si ay u waafaqdo masaaisha lamidka ah xataa taraahaa ilaa ay u aragto qabadod inay gudoontay sadaaqaha meherkeedii baabulwaliimati waliimadu u baabi waliimadu min alwalmi bay ka timi waa alijtimaac kulanka waliimana guudan waxa dhaha kulu طacaamin oo yutakhadu lixaadiثi suruuri aw gayrihi waa raashin kasta oo marka la farxo ama dee wax kaleba ay dhacaan la sameeyo se marka caruurta la gudo oo kale waxaas inkastoo magac goonina taasi ay leedahay halkanse weliimo waxaa looga jeedaa طacaam اlcursi baa looga jeedaa waa ducadii arooska wuxu uhi waliimaة اlcursi arooska ducadiisu bishaatin neef adhiga lagu ducaystaa qad nudib waa la suneeyey laakiin hase yeeshee ijaabatun qofkii loogu yeedhay yeedhmada inuu ajiibo tajibu way waajibaysaa bilaa cudrin cudurdaan haddaanu jirin uu kaga maqnaadaa marka horta ducada aroosku waa sunne marka macnaheedu haddaanu neef adhiga ku ducaysan sunnihii gudmi maayo miya maya ashaatu waa adna alkamaal waa inta u dhammayska tira halka u hooseysa laakiin alqadru lmujzi maaha qadarkii gudayey maaha oo hadduu waxa weeyaan iskilo beriisa kariyo oo u niyoodo ducadii arooska sunnihii waa ka gudaysa oo nebiguba calayh isalaatu wasalaam awlama waliimata laysa fiiha laxm se bukhaari wariyey duca aroosoo hilibaanu ku jirin buu nebigu dhigay lakiin cabdiraxmaan bin cawf buu ku uhi nebigu awlim walow bishaatin ay walow kaana maa tuulimu bihi shaatan ducadii arooska samey mar haddaad guursatay walow neef adhiyaba aad ku weliimaysantid markaa neefku waa adni alkamaal aqalu lkamaal weeye laakiin aslu sunna muxuu ku xaasilayaa biayi shayin acamahu xataa hadduu sharaab sameeyo dadka sharaab uu siiyo waa ku xaasilaya sida baajuuri uu yidhi shaah hadduu dadka u shubo weliimadii waa u noqonaysa iyo koob sharaabiyo hadduu siiyo faanto waxoogay u qaybiyo waay taa markuu ka hadlay wuxuu raaciyey wuxuu yidhi weliimadu sunnaha noqotay laakiin haddii lagugu yeedho yeedhmada inaad ajiibtaa waa waajib nabiga alayh الsalaatu wasalaam yihi wman lam yujib اdacwata faqad casa wa haddaanu cudurdaar jirin hadduu cudurdaar jiro markaa caasi ku noqon maayo ijaabaduna shuruud bay leedahay waa inay labaduba muslimiin yihiin ka ducada ugu yeedhiyo ka loo yeedhayaaba maalinka koobaad waa in loogu yeedho haddii maalinkii koobaad la dhigay oo maalin labaad la dhigayo o saddexaad la dhigayo kuwaa dambe inuu ajiibaa waajib kumaaha waa inaan u cudur daaran hadduu cudur daarto cudurdaarkii uu ka aqbalay dembaabi maayo waa inaanu dadka xoolo weydiineyn oo yamaniya bay ka dhacdaa qof kasta oo ducada arooska imanaya in lacag soo qaado hadduu leeya war weliimaan idinku yeedhay nin walowbana boqol doolar jeebka soo gasho ar weliimadaada haysa bay odhan karaan meesha xoolaad ku urursanaysaa dembaabina maayaan hadday u tegi waayaan waaye waa inaanay ahayn mid lagu gaar yeelay akniyada fuqarada dadkii baahnaa laga celinayo sharu طacaami طacaam اlwaliima yudcaa ilayha man yabaha wa yuraddu canha man yuriidu aw yaxtaajuha waa inaan meesha munkaraanu ka jirin hadduu munkar ka jiro munkarku tegistiisa uu ku suulayo waajib weeye inuu tagaa laba shaqaabu wada qabanayaa ijaabatu dacwa iyo isaalaة اlmunkar wain araada hadduu doono buu hi man dacaahu kii u yeedhay yaakulu raashinka inuu cuno oo taasi ay faraxti gelinayso fafitruhaa furitaankiisa kii loo yeedha waa afuro oo min sawmi naflin uu ka afuro soom sunno ah wa akluhu min طacaami daaci kii u yeedhay raashinkiisana wuxuu ka cuno ayaa afdalu ka fadli badan inuu soomka sunnaa sii haysto halkan wuxuu ka hadlaya qofkiio sooman baa loo yeedhay soomku u noqon maayo cudurdaar uu kaga hadho weliimada waa inuu horta tago waayo soomkii muxuu ka yeelayaa soomku hadduu faral yahay ma jebin karo soom rabadaan iyo mid kala toona oo farala xataa hadduu wakhtigiisu muwasac yahay waaye soomku hadduu sunno yahay inuu jebiyo iyo soomka inuu haysto labadu waa u banaayin markuu meesha tago laakiin haddii qofkan kuu yeedhay uu doonayo ay faraxti gelinayso oo ay qalbigiisa wanaajinayso inaad soomka jebiso cuntadaad cunto saasa afdala haddii inaad meesha timaadaa un ay ku filan tahayna inaad soomkaagii sunaa iska haysataa afdala baab lqasmi buu ihi wuxuu baabay qaybintii la qaybinayey hoyaatinka ninkii laba dumar iyo ka badan la hoyaatinka uu qaybinayey iyo wanushuuzi amar diidada ay gabadhu samaysay axkaamta ka dhalata oo qasmigu waa qismat lmabiit bayna zawjaat xaasaskiisa inuu hoyaatinka u qaybiyo oo weliba ugu cadaalad sameeyo nushuuskuna waa imtinaacu lmar'ati min aacati zawj gabadhu ninkeeda inay adeecdo wixii waajib ahayd inay ku adeecdo inay ku adeeci weydo oo amar diidda ay samayso bayna zawjaatin buu yihi wa bayna zawjaatin zawjooyin iyo xaasas dhexdood faqasmun qaybin fauujiba waxaa la waajibiyey qasmu qaybin ama xutima faxutima waxaa la waajibiyey qasmu qaybin uu hoyaatinka u qaybiyo wa bayna zawjaatin faqasmun qaybin hoyaatinka la qaybiyaa bayna zawjaatin ahaaday xaasas dhexdood xutimaa xaalo uu yahay qasmigaasi mid la waajibiyey ama xatman xaalo uu yahay qasmigaasi mid la waajibiyey walow maridata walow kaanad haba noqoto azawjatu maridata mid xanuunsanaysa waradqa walow kaanat haba aata radqa mid waxa weeyaan hilib uu ku awdan yihi inamaa yuktafaru waxaa loo ogolaadaa uun waxaa la ogolaadaa dukhuuluhu zawjka gelistiisa ligayri maqsuumin laha tii kalka lahayd midaana inuu u galo fi leyli habeenkii baa la ogolaadaa xayu meel dararun dhib weyni uu jiro wa fi nahaari maalintiina waa la ogolaadaa inuu u galo tii kalka lahayd mid aan ahayn cinda xaajatin baahi markay jirto dacad sababtay gelitaankaas kaan yacuuda waa sida inuu booqdo idaa maa maridat markay xanuunsato waxaa ninka waxaa waajib ku ah xaasaskiisa mar hadduu bilaabo hoyaatinba hoyaatinka inuu bilaabo waajib maa cinda shaafici xata hadduu xaas kudha leeyay inuu guriga ula soo oyda habeenka waajib kumaa waxu odhan karaa inu masaajidkan iska seexanaya ma hudheel baan iska degaya anigu markay dani iga soo kiin gashuun baan idin imanaya hadduu laba dumar iyo ka badan leeyan waa saas oo kale laakiin hadduu bilaabo oo miduu u bilaabo waxaa waajib ku ah inuu dee cadaalad sameeyo kuwii kalena uu hadduu doono isagu marka hore bilowga arrintaas hoyaatinka markaa mabiidku dee waa yactamidu cala leyl habeenka u cuskanaya laakiin haddii ninkaa habeenka uu shaqeeyo maalintu ay habeen u tahay isna waa arrintu cagsi cagsi unbay u noqonaysaa un oo qasmigiisu yactamidu cala nahaar dumarka marka hoyaatinka waa u qaybinayaa si cadaaladubu ugu qaybinayaa waxay leeyihiin habeen iyo habeen buu ka dhigi karaa laba habeen iyo laba habeen saddex habeen iyo saddex habeen intaa inuu ka badiyaa ma banaano udha xaggana usbuucaan jooga xaggana usbuucaan shooge joogaya inay iyagu raalli ku noqdaan mooyaane waayo xataa hadday midkood bugto ama radqaatay ama qarnaa tahay oo wax dee diidaya jimaaca oo dabci ah sida xanuunka iyo radqiga iyo qarnagi qaranka iyo ama sharciga sida ixraam iyo xayd iyo nifaas iyo hoyaatinkeedu way leedahay oo ujeeddadu istimtaaca un maahee weheshiga ayaa maqsuudka koobaada iyo cidlowga inuu gabadhii ka biiyo waay waxaa kaloo uu yihi gabadhii kalka lahayd midaan ahayn wuxuu u geli karaa u ninku habeen goormuu habeen u geli karaa haddii de ay daruura keento darar iyo dhibaata hadday jirto sida xanuun inay u dhimato laga baqayo gabadhi waa lagu soo qaylo naftaa ka gurmaysa habeen hadday ta waa u geli karaa buui dee maalinna waa min baabi lawlaada ama way foolanaysaa baa la yidhi oo fool adag baa haysa gabadhi ama gurigii baa u dabqabsadayba haddaanay dhibaata jirin gabadhii kalka lahayd ta aan ahayn habeen uma geli karo hadduu u galo gelistaa caasi buu ku noqonaya haye oo haddaanay takal haddii ta kale aan raalli ku ahayn wey hadday raalli ku tahay dhib male ila waa xaqeediya ma u qalaynayaa gelistaa uu midaan kalka lahayn u galay tii kalka lahayd ma u qalaynaya haddii joogista uu joogaa gurigaa kale ay dheeraato wuu u qalaynaya hadday gaabantahayna waxba qalayn maayo duulka iyo qisarkana curfigaa loola noqonaya waay maalintiina iyadoo aan darar daruura aanay jirin waa u geli karaa lilxaaju ugu geli karaa xaajadu maxay noqon kartaa sida inay xanuunsanayso uu soo booqda buuri ama alaab buu gurigii ka soo qaadanaya ama iyagu alaab u geenaya biilkii buu u geenaya tusaalahaan waay laakiin waa inaanu dee iska sii fadhiine xaajadii markay dhammaatan waa inuu meesha hore uga baxo ila dadkani kalkan ma lehe hadduu dheereeyo waa qalaynaya waay hadduu bilaa sabab u galana yaqdi joogisiisu ha dheeraata ama ha gaabata wuxuu yihi wa bayna zawjaatin qasamun qaybin hoyaatin la qaybiyo ayaa kaainun ahaaday beyna zawjaatin qasamun qaybin dheh hoyaatin la qaybiyo beyna zawjaatin xaasas loo qaybiyo ayaa xutimaa la waajibiye ama la faral yeelay walow mariidatan haba noqoto xaaska mid xanuunsanaysa wa radqa ha noqoto inamaa yuktafaru waxaa la ogolaya dukhuulu gelistiisa u galo ligayri maqsuumin lahaa tii kalka lahayd mid aan ahayn fi leyli habeenka xayu meel dararun daruura ay jirto wa fi nahaari maalintii inuu u galana waxaa la ogol yahay cinda xaajatin xaaja markay jirto dacad xaajadaas oo sababtay gelistaas kaan yacuudaha waa sida inuu booqanayo idaa maa maridat idaa maridat markay xanuunsato wainama biqorcati yusaafiru wayebtadii bibacdihina alxaadiru wainamaa yusaafiru wuxuu la safri karaa uun safar aan guuritaan ahayn ee uu ka soo noqonayo yanaa bacda zawjaati xaasaskiisa qaarkood biqurcatin qorituur buu kula safri karaa wayebtadii waa bilaabayaa eelqasam hoyaatinkiina bibacdihina barhkood buu ku bilaabaya alxaadiru kii joogay aan safrahayni biqurcatin buu ugu bilaabaya tuu doona iskaga bilaabi maayo walbikru tii inan tahay takhtasu waxay la gaartay bisabcin toddoba habeen marka lala guri galo awalan xagga hore ah weliba isku xiga wathayibuna alaaثatin bialaaثat saddex bay la gaartay wa cala alwila bimacnaa xidhiidha mutawaaliya ah halkan wuxuu leeyahay ninku hadduu doonay inuu safro dumarna uu leeyahay midun gacanta iskama qabsan karo hadday iyagu mid raalli ku noqdaan dee iyagaa ogolaaday laakiin haddii kale waa inuu qorituur ku soo saaro oo kaana nabiyu idaa araada safra aqraxa beyna nisaai se bukhaariya muslim wariyeen xadiidkii caaishae xadiiatulifkiga ku saabsana nebigu markuu doonay inuu safro dumarkiisa mid ka mid oo kaxaysto waa u qori tuuri jir waayo waa xaqa u siman yihin xaqa loo siman yahayna cidda u siman qorituur baa kamid waxyaabaa lagu kala saaro waayo ninkani dumar buu lahaa marka hore guryaha uma hoyan jirin hadduu doona inuu hoyaatin bilaabo tuu doona iskagama bilaabayo ta uu ku bilaabayo qorituur buu iyadana kusoo saaraya haddii ninkii uu guursado isagoo xaas hore le tusaale ahaan ayuu guursaday inan bikriya toddoba habeen oo xagga hore ah oo dee gurigalkaba ka bilaabmaya ayay la gaar tahay oo ta kale aan loo qallaynayn haddii uu guursado gabadh markaa carmalana saddex habeen marka waxaana dee muddadaa loo siiyey mid walba waa si waxshada iyo cidlowga looga suuliyo waana cidlow dareemin ila hadduu gabadhii guri geeyo ka waran isna uu u tegi waayoba gurigiiba u tegi waayo waxaana loogu kala badiyey tacarmalka ahi horey gurigooda uga tagtay oo guryo kale inay u hooyataa way u baratay iyadu laakiin tan bikriga ahi gurigoodunbay kasoo toosi jirtay marka gurigoodii haddii laga kaxeeye guri cidlaaya in la geeyo oo deetana reerkiisii kale uu isaga tagaa dee dhibaatay ku tahay waman buuri gabadh waman ninka laxada arka amaaraati nushuuzi amardiidada amardiidada calaamadaheedii min zawjatin xaaskiisii ku arkaa qowlan qowl ahaan iyo wa ficlan ficil ahaan wacada wuu waanin ama cid waanisu ugu yeedhi walyahjuran furaashka ha uga tago xayu meel xaqaqa uu xaqiijiyey oo uu hubiye anushuuza amardiidada xaqaqahu wayasqutu waa dhacaya alqasbu hoyaatin lahaa xaalo iyada u sugnaaday wanafaqatuna way dhacaysaa masruufkii lahaa xaalo iyada usugnaaday nushuuskay ku dhacaysaa fain asarat marka uu furaashka uga tago haddii amardiidadii ay ku adkaysato jaaza waxaa bannaan darbun garaacisuu garaaco in najaca in nafaca hadduu wax tarayo amardiidadu ka soo celinayu bannaanyi fii hayri wejhin weji meelaa inuu ka garaaco ayaa bannaan maca damaani maa iyadoo lala qabo inuu mag dhabayo maa dhibka waqaca dhaca dhibka u geysto waaya nushuuskiibuu markaa halkan ka gudagalay nushuuska calaamadihiisa haddii la arko ninku xaaskiisa uu ku arko calaamadihiisu qowl bay noqon karaan oo hadal dabacsan oo xabiib iyo jacayl bay kula hadli jirtay waxay bilowday uun yaad sheegaysaa dee maxaadna leedaha niu buuq badanida in dee gaastari ku kacsan tahay iyo amaaratu nushuus inay ta labada way noqon kartaa soo ma iyo inay nushuus arrintu ay tahay amaaratu nushuus bay markaa noqonaysaa ama ficil oo weji farxad iyo furfurnaan iyo qosol uu ka soo horeeyay ku qaabili jirtay wejiguunbay markaa u giirtay muxuu sameynaya markaa uu waaninaya faciduuhunna walaatii takhaafuuna nushuuzahunna he faciduuhunna ilaahay ka baqo waxaan ima banaano ama cid waanisu ugu yeedhaya de markaa laakiin xaqii ay hoyaatinka ku lahayd iyo nafaqadu intaa ku dhici maayo in hadalkeedii iyo ficilkeedu isyaro bedelay laakiin aan laga hayn amardiiddo toosa waayo amardiidadii buu xaqiijiyeyba oo si toosa amardiiddo u samaysay oo gogashiibu ugu yeedho way diiday waayo firaashku uga tegaya oo hajrigu waa hajru firaashiha gogashu uga tegaya hoyaatinkii iyo masruufkiina way waayeysaa ee tamkiinkay muqaabil u yihiin inay nafteeda makansiisay ayay muqaabil u yihin ama tamkiinkaas sabab u ah labadaas wuu ka hijroodo firaashkiibuu uga tegey hadalka kama jari kara iska ilaali alhajru bilkalaam kuma samayn karo xaaladda lafteeda kuma samayn karo hadduu sameeyo iyada lafteeda ilawuu cadhaysanye saddex baa loo ogolayay saddex kama badin karo saddex hadduu ka badiyo uu dambaabaya ilaa inuu cudurdaar jiro mooyaane dee lilaahi uga uga hijirooday sida fisq iyo bidca iyo waxaas laakiin waa amardiiday samaysay saddex wax ka badan hadalka ugama goosan karo taa waa sameeyey weli amardiidadii bay sii wadaa jaasa darbun buu ihi waajib ninka kuma ahe waa garaaci karaa dee waa macsiyo uu kaga hijiroon karo mar hadduu kaga hijiroon karana waa ku darbin karaa darbigu goor buu bannaanyey shuruud buu leeyahy waa in faa'iido uu leeyaho dee gabadha wuxuu u tarayo hadday kaga sii darayso ama gurigaba iskaga tegayso ama iyaduna ay dhinaceeda feerka kasoo duubanayso oo dabeetana meesha la legdamayo te wuu iska daynaya ile darbigu wax lagu cibaadaysanaya maaha waxaa la rabaa in gabadha lagu edbiyo xumaanta lagaga celiye waxaa kaloo shardiya darbigu inuu hayru mubarix noqdo sida nebigu ihi fadribuuhuna darban hayra mubarix oo mid laf jabinaya iyo mid dhiig ka daadinaya midna lama ogolo xataa mid bararinaya marka darafu lcimaama iyo tuwaalka yar darafkiisa waxaasu ku yaro dhufdhufanaya waxaa kaloo shardiya wejiga inaan waxba kaga dhufan walaa tadrib alwajha walaa tuqabix buuhi nabigu alayh salatu salam waxaa kaloo shardiya maqaatisha meelaha halistee loo dhinto caloosha iyo iyo meelaha xubnaha xasaasiga ah sa alxawaas alkhams oo kale iyo waa inaan waxba kaga dhufan haddii ay dhacdo darbigii uu sameeyey inuu dhibaato geysto wuu magdhabaya darbiga waxaa shardi an yakuuna maamuuna alcaaqiba cidhibtiisa dambe inay dhib yeelato waa in laga aamin yahay wa hada xukmu kuli darbin shurica lita'diib garaac kaste oo edbin awgeed loo jideeyo loo ogolaaday waxaa shardi ah inaan dhibaata ka dhalan hadday dhibaata ka dhalato waxay caddaynaysaa intii loo ogolaa inuu dhaafiyey wuu magdhabaya macalinkii ardayga garaacayay waalidkii zawjkii xaaskiisa ninkii xaaskiisa edbinayay wixii dhibaato ka dhasha xuduuddii loo ogolaa dhaafa waa magdhabaya magdhow baa lagu yeelanaya oo darban hayra mubarixin hadduu barariyo ama jeexo ama laf jebiyo de kii loo ogolaa buu dhaafiyey waay waxaana caddaatay inaanu taadiib ahay islaax ahayne itlaaf uu yahay de baabinuniye wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baab ulc baab اlkhulci yasixu wuu ansaxayaa buu yihi alkhulcu khulcigu horta waa maxay waa furqatun biciwad waa kala tag ciwad iyo bedel uu la socdo maqsuuda ciwadkaas wax loo qastiyaa oo raajicin lizawj oo ninka u noqonaya hadduu xorya aw sayidi u noqonaya hadduu addoonyi in meherkeedu inuu noqdo ayaana fiican laga ziyaadiyaa waa bannaanta laakiin waa makruuh khulcina waxa loo yihi dee labada qof hubay isu yihiinoo huna libaasu lakum antum libaasu lahuna buu ilahay markaa kala tagga noocan waxay ka dhigantahay dee inuu mid waliba dharkiisii bixiyey waana bannaan yahay oo falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi haddii laga baqo inay isku dembaabaan inay gabadhu warqadeedii iibsato kuma dembaabayaan iyaduna kuma dembaabaysana kuma dembaabayo lakin bilaa sabab lama ogola inay khulci iska dalabto almukhtalicaat huna almunaafiqaat buu hi nebigu alay slatu slam nin kale uma banaano gabadha inuu dhibo oo u kadeedo si ay meherkeedii uga tanaasusho ama furniinka ay u iibsato wuxuu ihi yasixu wuu ansaxayaa min zawjin buu ka ansaxayaa zawjkaasi oo mukalafin ah bilaa kurin oo mid la khasbay aan ahayn idaa marka cuwida la bedel siiye maa shay lam yujhala aan jaahi laga ahayn ama aladii khulcigii miyaa bilkhamri kaana uu ahaaday alciwadu fiihi waxaa furniinka gabadhu ay ku bedelantay khamri uu ahaaday ama alwaaqicu bilkhamri aw maca jahlin ama jahli macii dhacay fainahu yuujibu wuxuu waajibinayaa khulcigaasi maharlmili buu waajibinaya tamliku waa hananaysaa gabadhii nafsaha nafteeda bihi ay bilkhulci khulciga sababti wayamtanicu waxaa mamnuuc ninka ka noqonaysa alaaquha alaaq dambe inuu kii hore ka dabageeyo wamaa lahu umana banaano an yartajica gabadha inuu soo noqdo waa baaina weeye inuu la soo noqdaa uma banaano waa baaina khulcigu dee kole arkaan buu leeyahay oo zawj iyo maalka la bixinaya iyo ciwadkii iyo baadilkao ka bixinaya xaas gabadhuu noqon karaa cid kalena u noqon karaa mid ajanabiba xataa bixin kara marka laakiin dhinaca zawjka waa inuu isaga laftiisu khulciga ogolaado heshiisu ku galo ama cid isagu wakiisha laakiin qof aan isaga inahayn mid wakiishana aan ahayn ila meeshii alaaq baa soo gelaye iyo caqdi maaliye oo xoolaa laga heshiinaya iskama geli karo ninkaa markaa gabadhiisa warqada iyo furniinka ka iibinaya waxaa shardu inuu yahay mid qaangaadh oo miyir qaba hadduu sabiya ama majnuun yahay ma ansaxayo wakadalika kii yaraa iyo kii waalaa ka mas-uulka ka ahi gabadhiisii khulci kama ogolaan karo khulciga lafdigan khulciga haddii xoola la raaciyo waa sariix haddii kalena kinaayu noqonaya niyu u baahanaya waxaa kale oo shardi ah inuu mukhtaar yahay on lagu khasbin khulci gabadhii inuu ka yeelo khulciga arkaantiisa ciwad baa ka mid a waa in ninkan furniinka wax lagaga bedeshay haddii kaleda alaaq caadiya buu noqonaya waa alaaqu biciwad baaba la dhahdaa waa furniin ninku wuxuu ku bedelanayo waxaa shardiga ciwadkaa waxaa ninka furniinka lagaga bedelanaya warqada lagaga iibsanaya waxaa shardi u ah maa yushtaradu fi lacwaad sida thamanu lmabiic oo kale wixii loo shardinayay o dhan oo ay ka mid tahay inuu noqdo macluum inuu mamluuk u noqdo qofkan dee bixinaya inuu leeyahay isagu inuu noqdo shay manfaco leh inuu manfacadiisu mubaaxa ay tahay alqudra cala tasliim wixii o dhan baa loo shardinaya waay haddaba haddii khulciga uu ku dhaco ka waran wax xaaraana sida khamri iyo neef baktiyey iyo waxay tihi khaalicnii bicishriina litran min khamrin labaatan litir oo khamriah furniinkaygaga iibi waan aqbalay buuri ama bimaytati neef baktiyey furniinkaygaga iibsa bay ku tiri markaasuu yihi waan aqbalay horta khulcigu wuu ansaxayaa laakiin ciwadka noocaasa ku ansixi maayo ile ciwadkii waa waa muxarame manfaco mubaaxa ma lehe mahrulmithli unbuu ku ansaxayaa gabadha dumarka lamidka casabaatu nasabka u ah waxaa lagu meheriyey ayuu ku ansaxaya axkaamta ka dhalanaysa waxaa ka mid a gabadhu lafteeday ku hanaanaysaayo ninkii ma furi karo dalaaq dambe kama dabageyn karo hadduu ninku gabadha dalaaq rajciya ku furo inta ciddada ku jira dalaaq kaleu ka dabageyn karaa laakiin tan khulcisatay nafteeda marka horeba dee ninkay ka cararaysay dalaaq dambe intay ciddada ku jirta kama dabageyn karo waay sidaasoo kale ma soo ceshan karo maxay xoolaa u bixinaysa hadduu qunyar raajactu iska odhan karaya soo ceshada uu iska odhan karaya walihaada iyada oo xaa'ida khulci way samayn kartaa sidaynu dee kutubta horeba aynu ku aragnay marka khulciga dalaaq bay ka dhigayaan shaaficiyadu ahlucilmi badani waxay yidhahdeen waa faski haddii dalaaq laga dhiga dee dalqadii baa lagu tirinaya way macnaheedu haddii la dhaha waa faskina waxba lagu tirin maayo ciddadiisuna waxay noqonaysaa tactadu lmar'atu bixayda waana sida xadiidka thaabit ibnu qays iyo qisadii khulcigiisu ay tusinayso oo waxaa ku timi nebigu calayh isalaatu wasalaam inuu yihi ictadii bixayda hal xayd ku ciddo tirso taasina inuu faskii bay tusinaysa riwaayadda odhanaysa wa talliqaha tatliiqana bukhaari saxiixiisa wuxuu ku tilmaamay inay tahy shaadda oo aanay ansixin yasixu waa ansaxaya khulcigii min zawjin buu ka ansaxaya zawjkaasoo mukalafina bilaa kuri khasbitaan la-aan buu ku ansaxayaa idaa cuwida marka la ciwad siiyo ee la bedel siiyo dalaaq in lagaga bedesho maa shay lam yujhala aan jaahi laga ahayn ee macluumo la garanayo ama aladii khulcigii miyaa bilkhamri khamri ku xaasilay ku dhacay aw maca jahli ama dhacay iyadoo waxaa ciwadkaa jaahi laga yahay fa inahu yuujibu wuxuu waajibinaya maharlmili u waajibinaya tamliku way hanaanaysaa gabadhii nafsaha nafteeday hanaanaysaa bihi khulciga wayamtanicu waxaa mamnuuc noqonaya alaaquha inuu khulcigii alaaqi khulciga iyadoo ciddadii ku jirta inuu mid kale ka dabageyo wamaa lahu ninkii umana banaano an yartajic gabadhii inuu soo ceshadaana uma banaano wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alih waasxaabi ajmaciin
meherinayaa halkuu kaga jira arkaanta arkaanta kuma jira waa musaxib alcaql